إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوجنا كتابك الوصول من علم الوصول إيا شرح سي تقريب الحصول قارهان أمر كيان كده جرني عوان كشيق ويري ما تقتضيه سيقة الأمر سيقة أمرك وحا أي كينيدو متنقاس maxamed ibnu saalex al cuthaymiin ayaan soo laqbaynay wuxuu darsigeennaanu nooga bilaabanayaa matniga sharxiisa oo taqriib ulxusuulka ah asharxu haadaa maxaluhu haadihi lmas'alatu mas'aladan tusamaa waxaa lagu magacaabaa mas'alata dalaalati al amri amarka dalaaladiisa mas'aladeeda amarkii almutlaqi ee la itlaaqay mas'aladan oo ah waxa ay keenaydo siiqada amarka waxaa lagu magacaabaa dalaalada amarka mutlaqa ah amarka mutlaqa muxuu tusaa a la yidhaahdaa haadihi lmas'alatu mas'aladan tusamaa waxaa lagu magacaabaa hiya mas'alada mas'alata dalaalati al amri amarka dalaaladiisa iyo waxa uu tusayo mas'aladeedii amarka almutlaqi la itlaaqay wa hiya mas'aladanuna min ahami masaa'ili alamri amarka masalooyinkiisa kuwa ugu muhiimsan ayay ka mid tahay likathrati maa shay tiradiisayna muhiim u noqotay waxay u noqotay kuwa ugu muhiimsan amarka masaa-ishiisa waa likathrati maa shay tiradiisa yataratabu ka dhalanaya calayhaa korkeeda mas'alada oo min alfiqhi fiqi ah fiqiga ka dhalanaya mas'aladana ku dhismaya ayaa aada u fara badan sidaas darteeday mas'aladanu muhiim u noqotay wal amru amarka yundaru waa la fiiriyaa lahu amarka min jihatayni laba dhinaca laga fiiriyaa amarka laba dhinac ayaa laga fiiriyaa al uulaa jihada horeyda dalaalatul amri amarka dalaaladiisa way calaa xukmi lma'muuri bihi shayga lays amray xukunkiisa u tusayo jihada koowaad waxay tahay amar marka uu soo arooro shaygaas lays amray xukunkiisu muxuu noqonaa ma waajiba ma wax kalaa muxuu noqonaa dhinacaas waajiho laga fiiriya amarka shayga lays amray is-amridaas lays amray ma waajiba ma nadbiya waxa weyan shaygaas lays amray muxuu xukunkiisu noqdo haddii shay lays amro dhinacaas waa laga fiiriya amarka al-uulaa jihada horeyda dalaalatul amri amarka dalaaladiisa weeye calaa xukmi lma'muuri bihi shayga lays amray xukunkiisa uu tusayo fa idaa warada amrun amar hadduu soo arooro fil kitaabi kitaabka dhexdiisa uu ku soo arooro aw isunnati ama sunnada dhexdeeda uu ku soo arooro fa calaa ayi shay-in shaygeebuu yadullu huwa amarkaasu tusaa haddii amar ku soo arooro kitaabka qur-aanka ama sunnada nabiga fa calaa ayi shay-in shaygee buu yadullu amarkaasu tusayaa haddii amar soo arooro kitaabkiiyo sunnada shaygee tusaa fiihi fil jawaabi jawaabka nisaacuna ku sugan waa la ysku khilaafay nisaacoo weliba qawiyin xoog badan nisaacaasoo baynal usuuliyiina usuuliyiinta dhexdooda ahaaday usuuliyiinta isku khilaafeen amarkaa soo arooray muxuu tusaa wa maxalu nisaaci laakiin meesha laysku khilaafay oo lagu dooday kamaa ashaara ilayhi lmusanifu sida musanifku uu ishaaray fil amri amarkii ayuu ahaaday amarka almutlaqi la itlaaqay ey almujaradi amarka laga dhartiray canilqariinati qariinada amarka la leeyahay muxuu tusayaa waa amarkan qariino tusayda waajibnimo la socon qariino tusayda sunanimana aysan la socon ee mujaradka ah waa amarkaas laakiin haddii qariino la socoto qariinada tusayda amarkan in waajibnimo loola jeedo ama qariino ay la socoto qariinada tusayda amarkan in sunnanimo loola jeedo taas layskuma khilaafsana ee amarka dalaaladiisa laysku khilaafsan yahay waa amarka aan wax qariinaahu la socon amaa in iqtaranaa hadday la xidhiidhsato bihi amarka qariinatun qariino qariinadaasoo tadullu tusayda calal wujuubi waajibnimo fa innahu amarkaas yucmalu waa lagu camal falaa bimuqtadaahaa qariinadaasu siday keenaydo haddii amarka qariina la socoto amarkaas waxaa loogu dhaqmaa sida qariinadu keenaydo hadday qariinadu waajibnimo keenaydo waajibnimaa loogu dhaqmaa hadday qariinadu nadbinimo keenaydana nadbinimaa loogu dhaqmaa amaa in iqtaranaa hadday la xidhiidhsato bihi amarka qariinatun calaamad qariinadaasoo tadullu tusayda calal wujuubi waajibnimo fa innahu amarkaas yucmalu waa lagu camal falaa bimuqtadaahaa qariinadu siday keenaydo biitifaaqi lusuuliyiin usuuliyiintu siday isku waafaqsan yihiin ow amase tadullu qariino tusayda calaa cadami lwujuubi waajib la-aan tusayda haddii qariino waajiblaan waajib la-aan tusayda la socotana qariinadaas macnahay keenaydo waajib la-aantaha lagula dhaqmaa fa innahu amarkaas yucmalu waa lagu camal falaa bimuqtadaahaa qariinadaas macnaha ay keenaydo waajib la-aantaa ayda noqoshee biitifaaqi lusuuliyiin usuuliyiinta iswaafaqidooda loogu camal falaa fa mathalan tusaale ahaan marka iyadoo amar soo aroonay oo ay la socoto qariino tusayda amarkan in waajibnimo loola jeedu mithaalinaa haddana wuxuu mithaalinaa iyadoo amar soo arooray oo ay la socoto qariino iyo calaamad tusayda amarkan inuu nadbiyuhusan waajib ahayn qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaqullaaha allaah ka baqa wadaruu ka taga amarku waa midkaas wadaruu ka taga maladii ki baqiya haray mina riba ribada xaaluu ka mid yahay in kuntum adaatin mu'miniina dad mu'miniina ribada inta baaqiga ka tara waxaa loola jeedaa dadka ribay ku dhaqmi jireen intaysan soo degin aayadda xaaraamtinimaynayda ribada markii aayaddu soo degtay ribadii lagu macaamili jiray labay u qaybsan tahay qayb waa la kala qaatay oo waxa weeyaan qofkaanu qofkaan waxbuu ka gatay ribuu saartay ribadiina waa uu siiyo waa uu ka qaatay qaybtaas waa hormarto ilaah wuxuu yidhi faman jaahu mawcidatun min rabbii fantahaa falahu maa salafa waxa weya qofkii waana u timaado xagga rabbi uga timaado oo ka joogo wixii laga reebay wixii horay uu u qaatay isagoon nahyigu soo degin intaas looma haysto fiiri intaas looma haysto qofka qayb ribadii ka midana qofkan waa lagula heshiiyey laakiin weli lagama qaadan inta baaqiga oo aayadaanu leedaha ka tagoo ha qaadan mina waa ribadii qof lagula heshiiyey intaan aayaddu soo degin aayadduna ay soo degtay iyadoon qofka weli laga qaadan oo lagu leeyahay oo uu ka sugaya inuu u keeno yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno ittaqu llaha allah ka baqa wadaruu ka taga maladii kii baqiya haray min arriba ribada xaaluu ka mid yahay in kuntum aadaatin mu'miniina kuwa mu'miniin ah ilaah wuxuu yidhi subxaana fa in lam tafcaluu haddaadnaan samayn maa tu'maruuna wey waxaa laynin amrayo oo ah inaad ka tagtaan ribada inta baaqigaah haddaadnaan samayn fa'danuu ogaada bixarbin dagaal dagaalkaasoo min allaahi allah xaggiisa ka ahaaday wa rasuulihii rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday haddaad naan samayn waxa laydin amrayo oo ah ribada inta baaqiga inaad iska daydaan waxaad ogaataan dagaal ilaah iyo rasuul xaggiisa ka ahaanaya marka fiiri yuxmalu qowlkaas ilaahay amarka ku jira waxaa lagu xambaaraa wadaruu-a amar ah ka taga yuxmalu amarkaas waxaa lagu xambaaraa calaa wujuubi tarki jamiici ribaa ribada dhammaanteed in laga tago waajibnimadeeda liannahu amarkaas waxaa loogu xambaaraa waajibnimada iqtarana waxaa la xidhiidhsatay bihi amarka oo ah wadaruu ka taga amarkaas waxaa la xidhiidhsatay qariinatun calaamad qariinadaasoo tadullu tusayda cala alwujuubi waajibnimo wa hiya qariinadu qowluhu waa ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi fa in lam tafcaluu haddaadnaan samayn faadanuu ogaada bixarbin dagaal dagaalkoo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday wa rasuuli rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay qariinadaasa la socota oo tusayda amarkaas haddii la fuli diido ciqaab ilahay xaggiisa inuu ka imaanayo waxa laysku ciqaabaana waa qofku marka uu waajib uu fuli waayo ee qofku shay sunna hadduu ka tago looma ciqaabo marka waa qariina la socota wa qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam oo nabigu uu yidhi salluu tukada qabla almaqribi salaada maqrib ka hor marka maqribka la adimo intaan weli la aqimin tukada laba ragcoo sunnaa salluu tukada qabla almaqribi maqribka ka hor huma qaala nabigu wuxuu yidhi fi thaaniyati middii saddexayday dhexdeeda liman shaa qofkii doona ha tukado marka hadda fiiri salluu waa amar wuxuu nabigu amray in la tukado salaada maqrib ka hor salaad sunnaa laakiin markuu laba goor amray markii saddexaad wuxuu ku daray qofkii doono wey qofkii doonana yuu tuka wey taas waa qariino tusayda amarku inuusan waajib ahayn yuxmalu amarkaas waa la xambaaraa amarku waa sallooda yuxmalu amarkaas waa la xambaaraa cala nadbi sunanimaa lagu xambaaraa laa cala alwujuubi waajibnimo lagu xambaari maa liannahu amarkaas iqtarana bihi waxaa la xidhiidhsatay qariinatun calaamad wa hiya qariinadu qowluhu waa nabiga qowlkiisa uu yidhi liman shaa qofkii doona waajibka mashiico laguma xidho ee qofka waa laasimay ku tahay hadduu awoodo inuu la yimaado laakiin waxa mashiicada lagu xidhaa waa nadbiga marka labadaas waa itifaaq iyaga haddii amarka ay la socoto qariino tusayda waajibnimo in loola jeedo waajibnimaa loogu dhaqmaa haddii amarka ay la socoto qariino tusayda in nadbi loola jeedo nadbinimaa lagula dhaqmaa laakiin midka khilaafku ka jira waa amarka mujaradka ah oo mutlaqa ah oo wax calaamaho aysan la socon wa idaa udliqa haddii la idlaaqo al amru amarka wa tajarada uu ka dharbeelo can ilqariinati calaamad fa akharu lusuuliyiin usuuliyiinta inta ugu badan wa minhum akharkaasuu ka mid ahaaday almusanifu musanif waa jumla muctarida usuuliyiintaas oo ku tegey qowlka soo socduu musanifku ka mid yahay maxamed ibnu saalex alcuthaymiin weeye musanifku calaa annahu amarkaas yuxmalu in lagu xambaaraayay ku sugnaadeen usuuliyiintaasu cala alwujuubi waajibnimo amarka mujaradka ah ee aan qariinadu la socon asal waxa ahay waajibnimo in lagu xambaaro sidaas ayay ku tageen wa adilatum usuuliyiinta adiladooda adilada tusayda amarka mutlaqa inuu waajibnimo faa'iideynaa waa farabadanta wa adilatuhum usuuliyiintaas adiladooda calaa daalika waajibnimadaas tusayda wujuubkaas waxa weyan adilada tusayda kahiiratun waa mid fara badan waqad iqtasara almusanifu musanifku wuxuu ku gaabsaday minhaa adilada xaale uu ka mid yahay calaa daliilin daliil daliilkoo waaxidin keligiisa daliilkaasoo mashhuuran caan baxay hal daliil oo aad u cad oo tusaya amarka inuu waajibnimo faa'iideeyo ayuu ku gaabsaday musanifku wa huwa daliilkaasu qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi falyaxdar ha ka digtoonaadeen aladiina dadka yukhaalifuuna khilaafayaan can amrihi nabiga amarkiisa an tusiibahum inay asiibto ha ka digtoonaadeen an tusiibahum can an tusiibahum inay asiibto fitnatun leexasho uu xaqa ka leexdo fitno ow yusiibahum ama uu asiibo cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mulimun jirka xanuujiya marka amarka nabiga dadka khilaafa waxaa ilaah ugu goodiyey in fitna ku dhacdo ama cadaab xanuujiya ku dhaco qofkana waxaa ciqaab ku dhacaa markuu waajib ka tago ee markuu sunno ka tago ciqaab kuma muto taas waxay tusaydaa amar nabiba hadduu soo fulo waajib inuu yahay in la sameeyo wa wejulistidlaali qaabka loo daliishanaa bihi qowlkaas alle anna allaaha allah xadara waa u digay almukhaalifiina dadka khilaafa can amri rasuuli rasuulka amarkiisa sala allahu calayhi wasalama xusuula axadi shay xusuula axadi shay-ayni laba shay midkood inuu usoo xasilayo uga digay dadka amarka rasuulka khilaafa laba ciqaab midkood inuu ku dhacay uga digay alawal ciqaabka koobaad shayga koobaad an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitno wa hiya fitnadu ashirku waa shirki kamaa fasarahaa sida uu fitnadaas ugu fasiray bihi shirkiga alimaam axmed imaam axmed wuxuu yidhi fitnada ilaa sheegaya waxa weye shirki shirkiyuu ku dhaca qofku haddii uu amarka rasuulka qaado waayo wa fasarahaa fitnada wuxuu ku fasiray almusanifu musanifku bimaa macne huwa macnuhu acamu ka caamnimo badan shirkiga wa huwa macnaha uu ku fasiray cuthaymiin waxa weeye azayqu leexasho walmaylu leexasho can siraati almustaqiimi jidka toosan laga leexdo waxa weeye fitnada waxaa loola jeedaa huu yidhi qofku inuu dariiqa xaqa ka leexdo leexashadu waxa weeye waa ka caamsanta shirkiga shirkigii waa leexashadu ka midi waa leexashada macno ka mida wey shirkigu marka waxa weye macnahaana caamsan cuthaymiin ku fasiray oo ah waxa weeyaan xaqoo laga leexdo wey fitnadu marka xaqoo laga leexdo wuxuu noqon karaa qofku shirki inuu ku dhaco inuu qofku waxa weye bidco ku dhaco qofku inuu fisqi iyo faasiqnimo ku dhaco waxaasoo dhan waa leexasho marka fitnadii waa macno ballaaranta shirkiguna macaanideeda macno ka mida weey athaani shayga labaad oo waxa weeyaan ilaahay uga digay dadka amarka rasuulka khilaafa oo amarka rasuulka dadka khilaafa ay mudanayaan ow yusiibahum waa inuu asiibo dadkaas cadaabun cadaab cadaabkaasoo mu'limun jir ka xanuujiya cadaabkaasoo muujicun xanuujiya wa mithlu haada taxdiiri digiddan oo kale oo waxa weyn labadaas arrimood layskaga digo laa yakuunu ma noqdo ilaa calaa tarki waajibin waajibka tegidiis maahani waxa weyn qofka labadan shay mid ka mid ah kugu dhacaya waxaa la dhihi karaa qofku markuu waajib ka tago ilaa waa ciqaab adag labadan shay maxaa yeelay lianna alwaajiba waajib maladii kii weeye yastaxiqu uu mudanayo al ciqaaba ciqaab taariku qofka ka taga waajib waxaa lagu yaqaanaa qofka ka tagaa ciqaabu muta amarka rasuulka dadka khilaafo ka tagana ciqaaba ilaahay ugu goodiye waxay taasu tusaydaa amarka rasuulka waajib inuu yahay asalkiisa amarka rasuulku inuu waajib yahay fadalla calaa ana amra rasuuli fadalla digiddaas taxdiirkaas digiddaas ilaahay labadaas arrimood uga digay dadka khilaafa wuxuu tusay marka fadalla taxdiirkaas wuxuu tusay calaa ana amra calaa ana amra nabiyi nabiga amarkiisa sala allahu calayhi wasalam amarka almutlaqa la itlaaqay yadullu inuu tusaa cala alwujuubi waajibnimo wa amrullah ilaahay amarkiisa caza allaa qaalib ah wajalla allaa weyn yadullu waa tusaa cala alwujuubi waajibnimo min baabi owlaa sida habboonashada badanba haddii ay caddaatay oo qur-aankii caddeeyey amarka rasuulku inuu waajibnimo tuso amarka ilaahayna waajibnimuu tusaa waaba kasii baabul owlaaba wa yakuunu laslu marka asalkii wuxuu noqonaa masaladan ana alamra almutlaqa amarka la itlaaqay yaqtadi alwujuuba waajibnimu keena amarka haddaan qariina la socon waajibnimaa laga qaadana wa min alfuruuci furuucdii ayay ka mid ahaatay allatii furuucda in banad ku dhisantay calaa hadi lqaacida qaacidadan oo ah ana alamra almutlaq yaqtadi alwujuub amarka mutlaqa waajibnimuu keenaa qaacidadaas furuucda ku dhisatay uu ka mid yahay alwal wujuubu ghasli l inaa weelka in la mayro waajibnimadeeda min wuluuqi lkalbi eyga afgelintiisa laga mayro sabcan toddobo weel haddii ay afgeliyo toddoba goor in la mayro weeye mayridaasuna nadbi iyo sunno maahane waa waajib maxaa waajibnimada tusaa lil amri amarka lays amray bihi dhaqidaas mayrida la mayrayo waxa weyan waa lays amray amarkaasa marka wuxuu tusaa inay waajib tahay in la mayraa fii qowlihi nabiga qowlkiisa laysku amray sala allahu caleyh wasalam ou nabigu yidhi idaa shariba alkalbu ey hadduu ku cabo fii inaa'i axadikum qof inin ka mida weelkiisa falyaqsilhu ha mayro sabcan toddoba toddoba goor ha mayro falyaqsilhu amarku waa kaas waa ficil mudaaric laamul amr la geliyey idan maadaama nabigu amray waxaan leenahay weelka eygu afgeliyey toddoba goor in la mayraa waa waajib xaa u daliila amarka rasuulka amarkuna waajibnimu keenaa athaani faraca labeeya wujuubu takbiiri allahu akbarta waajibnimadeeda weeye cinda alixraami xirashada agteeda waxa weeyaan la takbiirsado bisalaati salaada la xidhana qofka markuu salaad xidhanaa salaaday doontaba ha noqotee allahu akbar inuu yidhaha waa waajib ee sunno maahan athaani kan labeeya wujuubu takbiiri allahu akbarta waajibnimadeeda weeye cinda alixraami xidhashada agteedana la takbiirsado bisalaati salaada la xidhanaa lil amri amarka la amray ayuuna ku waajibay bihi bitakbiiri takbiirka takbiirkaas inuu waajib yahay meesha laga qaato waxay tahay nabigaa amray nabigaa amray amarka nabiguna waajibnimu keenaa fii qowli qowlkiisu nabigu ku amray sala allahu caleyh wasalam oo uu nabigu yidhi ninkii salaada xumeeyey markuu salaada barayey uu nabigu ku yidhi idaa qumta markaad u istaagto ila salaati salaada fakabir allahu akbar saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam fakabir waa amar amarkuna waajibnimu keenaa idan takbiirat lixraam waa waajib athaalith faraca saddexaadee qaacidadan ku dhismaya haddaan idhaahno amarku waajibnimu keenaa qaacidadan faraca saddexaada ku dhismaya wujuubu nafaqati biilidii waajibnimadeeda weeye lilmudallaqati islaantii la furay la biilo mudallaqadii alxaamili ee ewrka laheed gabarh uur leh haddii nin furo inuu biila waajibay ku tahay lil amri amarka la amray ayay ugu waajibtay bihaa nafaqadaas nafaqadaas waa lays amray amarkaasaa tusaa inay waajib tahay fii qowli ilaahi qowlkiisa laysku amray tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi wa in kunna dumarkii hadday ahaadaan ulaati xamlin uur kuwa u saaxiib ah fa anfiquu nafaqeeya calayhina dumarka korkooda xataa yadacna intay ka dejinayaan xamlahuna uurkooda amarku meeshuu ku jiraa waa maxay fa anfiquu waa amar maadaama ilaah yidhi anfiquu amarkuna waajibnimo uu keeno gabadhi uur leh nin furay ninkaas inuu bilaa waajib ku ah intay ilmaha ka dhalayso dhinacaas waxaan uga soo gudubnay labada dhinac ee amarka laga fiiriyo mid ka mid a oo ah shay haddii lays amro shaygaas lays amray xukunkiisu muxuu noqona jihada labaadaan gelayna aljihatu thaaniya jihada labaad ee amarka laga fiiriyo dalaalatu lamri waa amarka dalaaladiisa calaa zamaani calaa zamaani iqaaci lma'muuri bihi shayga lays amray rididiisa waqtigeeda uu tusaa waxa weye shay haddii lays amro goormaa la samayna qofku ma markaas inuu hore ka sameeya waajib ku ah mase markuu doonu u dib dhiga karaa masaladaas weeyaan hadda waa ogaanay shaygii lays amro shaygaas inuu waajib yahay oy laasim tahay in la sameeyo hadda waxaa masaladan looga hadlaa waktigee ay waajibta in la sameeyo dii shay ilaah amro ama rasuul amro ama waxa weya cid kaloo amarlu ay amarto amarka shaygaas lays amray waktigey laasimta in la sameeyo ma marka ugu horeeyo suurtagal aho la samay karaa la samaynaa oo waajib ay tahay mase qofku markuu doonuu samaynaa waa masaladaas waktiga lagu samaynaa shaygii lays amray aljihatu thaaniya jihada labaydaa dalaalatu lamri waa amarka tusidiisa calaa zamaani iqaaci lma'muuri bihi shaygii lays amray rididiisa waqtigeeda u tusaa fa idaa warada hadduu soo arooro amrun amar fil kitaabi kitaabka hadduu ku soo arooro wa sunnati sunnada hadduu ku soo arooro fa hal tajibu ma waajibayda almubaadaratu degdegid bilficli samaynta lala degdego caqiiba alamri amridda ciribteeda marka lays amro in marka ugu horeydo qofku samayn karo uu sameeyaa ma waajiba ow yajuusu mase waxaa bannaan ta'khiiruhu ficilka dibdhigidiisa maca imkaani tacjiiri dadejin iyadoo suurtagal ah mase qofkiioo shaygii la is amray samay karaa waa u bannaantay inuu inta dib u dhigo hadhow sameeyo fiihi fil jawaabi jawaabkii nisaacun dood ayaa ku sugan nisaac oo qawiyun xoog badan nisaacaas oo baynal usuliyiin usuliinta dhexdooda ahaaday usuliinta waa isu khilaafeen oo gabal waxay yidhaahdeen marka ugu horeydo uu samay karo mukalafka shaygii la amray waajibay ku tahay inuu sameeyo dibna uma dhigi karo qolna waxay yidhahdeen may dib waa u dhigi kara horena waa u samayn kara wa maxalu nisaaci meesha laysu khilaafsan yahay kamaa ashaara ilayhi lmusanifu sida musanifku u ishaaray fil amri waa amarka amarka almutlaqi la itlaaqay amarka marka laysku khilaafsan yahay waktiga la samaynaa waa waktigee waa midka mutlaqa ah amaa idaqtarana hadday la xidhiidhsato bihi amarka qariinatun calaamad fa innahu amarkaas yucmalu waa lagu dhaqmaa bimaa kiyaa lagula dhaqmaa dallad ay tustay calayhi maaga korkiisa qariinadu bimaa kiya lagula dhaqmaa dallad qariinadu ay tustay calayhi maaga korkiisa haddii qariina la socoto tusayda hadda in la sameeyana waa lagu dhaqmaa waa la dedejinaa hadday qariina la socoto in dib loo dhigi karana dibdhigii waa bannaan yaha laleeyahy marka hadday qariina la socoto qariinadaasu siday tusayda loogu dhaqmaa amarka marka kaas ma ahan midka khilaafka ku jira dhibka badan fa mathalan tusaale ahaan idaa qaala alwaalidu haddii waalidkii ku yidhahda libnihi wiilkiisii qum il aana hadda istaag fiiri waa amar qariina la socoto qum waa amar istaag uu amray marka maxaa la socda alaana haddeer taasoo kale waxaa laleeyahay waajib weeye hadda inuu istaago waladku maxaa yeelay ficilkan waktigii la samaynaya waaba la sheegay qariina la socoto fa innahu amarkaas yuxmalu waxaa lagu xambaaraa cala alfawri degdeg hadda inuu hore ka istaago saasa lagu xambaaraa liannahu amarkaas iqtarana bi waxaa la xidhiidhsatay qariinatun calaamad qariinadoo tadullu tusayda calayhi cala alfawri degdeg wa hiya qariinadu qowluhu waa waalidka qowlkiisa uu yidhi alaana hadeer wa idaa qaala sayidu sayid hadduu ku yidhaha licabdi addoonkiisa qum ilyowma maanta un istaag maanta wakti ka mida istaag fa innahu amarkaas yuxmalu waxaa lagu xambaaraa calaa jawaasi taraaqi dibdhaciisa banaanashadiisa inuu dib u dhaco inay bannaan tahay liannahu amarkaas iqtarana bi waxaa la xidhiidhsatay qariinatun calaamad calaamadoo tadullu tusayda calayhi cala taraaqi dibdhaca wahiya qariinadu qowluhu waa sayidka qowlkiisa uu yidhi alyawma maanta maanta un wakti ka mida istaag marka hadda laasimkuma ah xayl calaamaa la socota inaan hadda lagu laasimin markuu doonou istaagi karo wa idaa qaala hadduu sayidku yidhaha qum istaag fiir wax qariinaa laguma darin hadda istaag lama dhihin hadhow istaag lama dhihin markaa doonta istaag lama dhihin istaag aa la yidhi waa amar mutlaqa fa haadaa kanu amrun waa amar amarkaasoo mutlaqun la itlaaqay amarkaasoo mujaradun laga dhartiray cani ilqariinati calaamo kanaan wey midka la isku khilaafsan yahy wa akharu lusuuliyiin usuuliyiinta inta ugu badan wa minhum agharkaasu ka mid ahaaday almusanifu calaa ana alamra amarka amarka almutlaqa la itlaaqay yadullu wuxuu tusaa cala alfawri degdeg ey wujuubilmubaadarati in lala degdego waajibnimadeeda biiqaaci lficli ficilka rididiisa fii awali asminati alimkaani suurtagalnimada waqtiyaalkeeda marka ugu horayda la rido waqtiga ugu horay suurtagal ay tahay in la sameeyo aa waajiba sidaasay ku tageen aktharka usuuliyiinta sidaasay ku tageen wastadalla almusanifu musanifku wuxuu u daliishaday amarku inuu fawri faa-iideeyo amarka oo mutlaqa ah inuu fawri faa-iideeyo marka ugu horeydo suurtagal ay u taho samayn karo mukalafka in laga rabo inuu sameeyo bihalaathati adilla saddex daliilu u daliishaday alwal alkitaabu qur-aanku u daliishaday kamaa fii qowlii sida ilaahay qowlkiisa ku sugan tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi fastabiquu u tartama alkhayraati khayraatka ha loo tartamo fastabiquu waa amar waxaana ilaahay ku amra aayaddaas wixii khayra in loo tartamo amarkuna waajibnimu keenaa idan waa waajib khayrka in loo tartamo loo degdego wa wejhu wejhul istidlaal qaabka loo dariishaa marka aayaddaas aayaddaas qaabkay u tustaydaa shaygii sharcigu amray in horay laga sameeyo waqtiga ugu horay suurtagala inay waajibta in la sameeyo say u tusay aayaddu wa wejhu wejhul istidlaal qaabka loo daliishanaya annahu qowlkan alleh amrun waa amar bil istibaaqi tartamid ayaa lays amray ilaal khayraat khayraadka loo tartamo waalma'muuraatu waxyaalaha lays amray ma'muuraadda asharciyatu sharciga loo nisbeeyey waxyaalaha lays amroo sharciga laysku amray khayraatun waa khayraad fayajibu waxaa waajibaya alistibaaqu in loo tartamo ilayhaa ma'muuraadaas ilaa ilaaha yidhi khayraadka loo tartamo wax alla wixii sharcigu amrayna waa khayr wa haadaa u tartamidda ama u degdegidda u tartamidda ama u degdegidda macna alfawri degdegta macnaheedii wey shaygan u hormar haddii lagu yidhi oo waxawn u kala hormara waxa weeyaan waa dedeg waa in shaygii lagu amray aada hore ka dedejido waa in hore ina ka dadejido fastabiqu u tartama oo waxa u kala hormara wey athaani daliilka labaad assunnatu waa sunnada fa ina nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam fi lxudaybiya heshiiskii xudaybiya keliha nabigu wuxuu nacay ta'khiira naasi dadka dibdhigidooda maa shay dib ay u dhigeen amarahum dadka nabigu u amray bihi maaga oo min annaxri qalid ah waalxalqi gowrac ah xudaybiya waa sanadii lixaad oo hijriyada oo nabiga sala allahu caleyhi wasalam isagoo kun iyo afar boqol oo saxaabadiisa ka midu la socoto ay u soo baxeen inay cumraystaan markay yimaadeen xaramka agtiisa ayaa mushrikiintii carbeedoo xaramka haysata u diideen heshiisa marka waxaa lagu galay markii dambe nabiga iyo mushrikiintii waxay ku heshiiyeen in nabigu sanadan laabto oo sanadan asaga waxaweyn isagoon la soo hadlinuu soo baxay ayaguna isla weyniya ku jirto waxay leeyiin xaramkaad idinku haysateen miyaa nabiga iyo saxaabadiisu iska gelayeen idinkoon u idmin waxay dhahan sanada naga laabo sanadaas damboo soo socotana imaw oo cumraysta marka sidaas la amray haddii cadow kuu diido xajkii cimradaad u socotay wixii hadyahood awooddaa la qalaa nabigu markaa saxaabada wuxuu amray qof walbaa wuxuu awoodo hadyi ah inuu qalo madaxana xiiro sidaasna lagu xalaal noqdo ilaa cumra u xirneeda ee layska laabto marka madiina lagu laabto markii uu amray saxaabada xooga uma degdegin waxay is yidhahdeen ama ilaahay nasaqaa xukunkaasu waxay soo dejiyaa oo la yidhaahdaa gaaladan ta seefta qaadatan iska dhiciyo cumraysta marka way sugaayeen bal in xukunka la nasaqo maahan inay nabiga ka amar diidaayeen wuxu uhi fa ina nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalam fi lxudaybiyati heshiiskii xudaybiya keriha wuxuu nacay taakhiira naasi dadka dibdhigidooda maashay dib ay u dhigeen amarahum dadka nabigu uu amray bihi maaga oo min annaxri wax qalid ah waalxalqi wax gowricid ah wa min karaahatihi nicidda uu nabigu nacayo daraaddeed lidaalika taakhiirka annahu nabigu jaa-a wuxuu u yimid ilaa ummi salama ummi salama ayuu u yimid radia allahu canha wa akhbarahaa ummu salama wuxuu u sheegay nabigu bimaa kii laqiya uu kala kulmay min annaasi dadka inuu inta dadki amar siiyey aysan u degdegin tiiyuu u sheegay fa dalla kurhigaas niciddaas dalla faacilkeeda kurhigaa loo celina kerihadaas mastarkeeda fa dalla wuxuu tusay niciddaas nabigu nacay dibdhiga calaa ana amrahu nabiga amarkiisa lilfawri degdeg inuu usugnaaday in dibdhigaas uu qalad ahaa oo in la degdego ay tahay marba haddii shay lays amro oo in la degdega ay waajib tahay taas darteedu nabigu u dhibsaday taasuu u dhibsaday walow kaana hadduu ahaa lahaa amarku yadullu mid tusaya calaa jawaasi taraaqi dibdhig banaanintiis haddii amarku tusi lahaa shaygan markaa doonto inaad iska samayn karto nabigu ma dhibsadeen maxaa wa wax bannaan qofkii sameeya nabigu ma dhibsado walow kaana amarku hadduu ahaa lahaa yadullu mid tusaya calaa jawaasi taraaqi dibdhiga banaanaashadiisa hadduu ahaa lahaa amarku mid tusaya lamaa kariha nabiyo nabigu ma naceen sala allahu caleyhi wasalam ta'ahurahum gadaalmaridooda fil ityaani la imaatinkii ay ka gadaal mareen bihii shaygii lays amray ay la yimaadaan maca cadamil maanici wax diidaya iyadoysan jirin iyadoon wax u diidaya la arag shaygii lays amray inay la yimaadaan ay xoogaa gadaal uga dhaceen waa ka gadaal mareenoo horay kalama imaan marka hadduu arrinkaasu bannaanaa lahaana nabigu ma dhibsadeen athaalis daliidka saddexeeya ee musanifku daliishaday annadaru waa nadarka nadarka asaxiixu saxiixa ah falmubaadaratu degdegidda bilficli samaynta lala degdego yataratabu waxaa ka dhalanaa calayha degdegiddaas maslaxatulmaslaxo dan weynaa ku jirta wixii sharcigu ku amray inaad u degdegto wa hiya maslaxadaasu waxay tahay wa hiya maslaxadaasu annahu shani annahu mubaadaradi annahu fawrki iyo degdegii annahu fawrki iyo degdegii axwadu isagaa dadaal badan liadaa'i lma'muuri bihi shaygii lays amray gudashadiisa isaga u dadaal badan oo wixii lagu amray haddaad u degdegtood samaydo khalaas haddee waajibka waa kaa dhac laakiin haddaad dib u dhacdo waxaa dhici karta hadhow inaad awoodiba weydo marka waxaa dadaal badan fawrka wa hiya maslaxadaasu annahu fawrka degdegta axwadu isagaa dadaal badan liadaa'i lma'muuri bihi shaygii lays amray gudashadiisa u degdeg badan wa abra-u isagaa u beri ahaansha badan lidimati dimada dimadana isagaa u beri ahaansho badan wa ta'khiiru dibdhiga yataratabu waxaa ka dhalanaysa calayhi dibdhiga mafsadatun mafsado dibdhigana mafsadaa ku jirta dedejintana maslaxaa ku jirta wa hiya mafsadadii ana almukalafa qofka mukalafka ah qad yacridu lahu inuu usoo banbaxaa la arkaa maa shay yamnacuhu mukalafka u diida min adaail waajib waajibka inuu guto waxaa dhici karta inay ku timaado arrin u diidaba waajibka inuu guto oo inuu dhintoo kale isagoon gudan maalan taasaaba ka mid a ow amase yudcifuhu wax daciifiya qofkan mukalafkaa oo uu ka daciifo canhu canil waajibi wadalika mithaalkii kalmowt waa dhimasho kale waaba dhinta hadduu dhinto waajib iyuu gudana waajibku suu isku laha hadhow aad samayd waaba ka dhinta waa wax u diida marka dhimashadu inuu sameeyo walmaradi waa jiradoo kale jiraduna way daciifinao xooggii uu ku samay lahaa waajibka ayaa ka yaraanaya wa yu-addi dibdhigu wuxuu gaarsiinaa qofka ilaa taraakumi lwaajibaati waajibaadka dibdhigood ilaa taraakumi lwaajibaati waajibaadka iskorkoridooda waajibaadkiiya iskorkorayaan haddii waxa weye shay waajiba aad dib u dhigto maalan gabadhan bishii ramadaana u gashay caadadiyaa ku dhacday ama caruuray nuujinayday ramadaankii ma soomin sanadaa soo wareegay sanadkaas inay qallaydaa la rabay ramadaankii kale ku yimid waxay tihi maya dib male hadhowan qalin doono kaas ramadaankia yimid asagiina haddana caadiya ku dhacda toddoba midmoodoo ka tagto haddana sanad kalea soo wareegay sanadkii haddana dibay u dhigto hadhow maxaa imaanaya marka dambe in lagu yeesho soon aad u fara badan soon aad u fara badan waajibaad fara badan marka dibdhiga masaa'ibka ka imaana waxaa ka mid a waajibaad fara badan inay iskoraan taas ayaa ka mid a wa yu-addii dibdhigu wuxuu gaarsiinaa ilaa taraakumi alwaajibaat waajibaadka iskorkoridooda xataa tashuqa ilaa ay dhibto calayhi cala almukalafi mukalafka ilaa ay dhibto waajibaadka oo uu dhib ku noqoto gudashadiisa oo yacjiza ama uu kaba caajiso mukalafku canhaa waajibaadkii marka maxaan ogaanay dedejinta waajibka samayntiisa la dedejiyo maslaxaa ku jirta dibdhiga dib loo dhigana mafsadaa ku jirta shareecada islaamkuna waxaaba ilaahay u soo dejiyey in masaalixda ummadda loo soo jiido mafaasidana laga difaaco idan marka waa waajib in la dedejiyo wixii la is amray wa shariicatu shareecada islaamka jaa-ad way timid bijalbi lmasaalixi masaalixda iyo danaha in la soo jiido wa takmiiliha iyo masaalixdii awal la haysta in lasii dhammaystiro tii maqana la keeno wa dari lmafaasid iyo mafaasidda in la difaaco wa taqliiliha iyo in la yareeyo haddaan la wada suuli karin sharciga islaamkana waxaaba ilaahay u keenay masaalixda ummadda in loo soo jiido tay haystaanna loo dhammaystiro mafaasidda in la suuliyo taan la wada suuli karina la yareeyo fa dalla wuxuu tusay daalika macnahaasu maadaama la yidhi waxa weye fawrka in shayga waajibkaaha lagu amray fawrka shayga lagu amray inaad dedejido maslaxaa ku jirta inaad dib dhigtana mafsadaa ku jirta daalikadu taasi ishaare fa dalla wuxuu tusay daalika arrinkaasu calaa ana al asla asalka ana alamra amarka amarka almutlaqa la idlaaqon qariinadu la socon yaqtadi lfawra degdeg uu keena degdeg in loo sameeyo degdegna waxaa loola jeedaa waqtiga ugu horeeyo suurtagaloo samayn karo qofka mukallafka inuu sameeyo oo uusan dib uga dhigin marka haddaan idhi shay haddii lays amro waxaa waajiba marka ugu horeyda qofka mukallafka uu awoodo inuu sameeyo haddaan idhi axkaamaa ku dhismayda axkaam badana ku dhismi haddii la yidhaha dib inuu u dhigaa banaana axkaam kalaa ku dhismi laheyd oo taas kasoo horjeeda wa min alfuruuci furuucdii waxaa ka mid ah allatii furuucdii buniyad la dhisay calaa haadihi alqaacidati qaacidadan oo ah amarku inuu keenayo dedejin alif wujuubulmubaadarati degdegidda waajibnimadeeda biiitaa'i zakaati sakada siinteeda lala degdego idaa balaqa almaalu maalku hadduu gaaro nisaaban nisaab nisaab waxaa la yidhahdaa maalka sakadu ku waajibto hadduu gaaro xadkii saka ku waajibi jirtay wa xaala alxawlu sanadna uu soo wareego wa tamakana almukallafu mukallafkana uu makaansado min al addaa'i inuu sakadii guda karo saddex shay haddii la helo dib dambe looma sii dhigi karo maalka waa gaaray xad saka laga bixiyo hal sanana waa ka soo wareegtay markii uu maalku xadkaas gaaray qofkuna maalkii waa hayaa mukalafka oo waa ka bixi karaa sakadii uma banaana inuu dib u dhigaa mar dambe uma banaana uma banaana maxaa yeelay liana allaha allah amara wuu amray bihaa biiitaai zakaa sakada bixinteeda alla amray mar hadduu amray marka ugu horeydee suurtagal ah oo aad bixi karto dib ugama dhigi kartid fii qowlihi qowlkiisa ilaahay ku amray ilah uu yidhi wa aatu zakaa sakada siiya aatu waa amar amarkii marka wuxuu keenaya in la dedejiyo oo marka ugu horeydo saddexdaas sifa la helo waa inaad bixido maalkii saka waa gaaray sanadna waa soo wareegay waana bixi kartaa wax kaa hortaagan ma leh khalaas dib uma dhigi kartid wayanbani waxaa ku dhismaa marka calaa haadaa xukunkan oo ah waa waajib waqtiga ugu horeeyo ad bixi karti sakada inaad bixido waxaa ku dhismaya xugun muxuu yahay xukunkaas xukunka ku dhismaya wuxuu yahay annahu mukalafkii yadmanu waa damaanaa azakaata zakada idaa talifa almaalu maalku hadduu baaba-o maalan maalaad laheed waa gaaray nisaabkii sake laga bixi jiray sanadna waa soo wareegay maalkiina waa haysataa wax kaa hortaagan male waad bixi karta sakadii dibaad u dhigta markii labaad habeen la joogaa maalki ilaahay baaba-asha sakadii waajib kugu taha waa dayn qoortaada saara maxaa yeelay adaad wax weyn waajibkan dayaco dib u dhida laakiin haddii la dhihi lahaa dedejintu waajib ma ahan maalku hadduu baaba-o qofkan laguma yeesheen masaladaasaa ku dhismayda ba masale kaleo ku dhismayda amarku inuu keeno fawr iyo degdejin masale kaleo ku dhismayda wujuubu lmubaadarati in lala degdego waajibnimadeeda bilxaji xajka lilqaadiri qofka awooda caleyhi xajka qofkii xaj ka awooda ee haysta maalkii uu ku tegi lahaa kusoo laaba lahaa ee dadka uu isaga biilana wuxuu ku biili lahaa haysta uga tegi lahaa caafimaad qaba inuu la degdego samaynta waajibay kuta oo uu hore ka xajiyo maxaa yeelay waa liamri nabi nabiga amray sala allahu alay slm xajka nabiga amray in la xajiyo amarkuna wuxuu keenaya fawr iyo dadejin fii qowlihi qowlkiisaa nabigu ku amray sala allahu caleyh wasalam oo uu nabigu yidhi ayuhannaasu dadaw qad farad allaahu calaykum korkiina waxaa ilaah ku farad yeelay alxaja xaj faxujuu xajiya amarku waa kaasaa faxujuudaas weeye maadaama uu nabigu amray marka ugu horrayda qofku xaji karo inuusan dib uga dhigin jim wujuubu lmubaadara in lala degdego waajibnimadeeda bikafaarati alqatli dilka kafaaradiisa dilka alkhada-i oo gefka qofku isagoon iska jirin hadduu qof muumina dilo kafaarada waa inuu dadejiya oo laba biloodo isku xigta u sooma haduu addoon haya addoon qorayna hadduusan hayna laba biloodo isku xigta ayuu sooma waa inuu dejiya walyamiini wa kafaarati lyamiin dhaarta kafaaradeed hadduu dhaarto dhaartii jabiyo waa inuu kafaarada dadejiyo hadhow aan guda doona wadihaari dihaarka kafaaradiisa hadduu ninku xaaskiisi yidha hooyaday dhabarkeedaad igala mid tahay waxa weyan kafaara lagu leeyahy hadduusan islaamtii hore ka furin kafaaradaas waa inuusan dib u dhigin waana addoon in la xoreeyo kafaaradaas hadduusan addoon heli karinna laba biloodoo isku xigtoon maalin u dhexin waa inuu soomo walwadi wa kafaaratu lwadci galmooshada kafaaradeedii waa in la dadejiyo fii nahaari ramadaan ramadaan maalinkiisa la galmoodo haddii ninkii xaaskiisa ku dhaco maalin ramadaan isagoon sharcigii u bannayn oo soonku waajib ku ahaa hadduu ku dhaco waajib waxaa ku ah inuu addoon xoreeyo hadduu addoon uusan xorey karinna waxa weeyaan laba bilood oo isku xigta oon maalina u dhaxayn waxa weyan waa inuu sooma waa inuu soomaa waa in marka kafaaradaas uu dedejiya oo marka ugu horeydaba oo uu awoodo u bixiya wakhtaara waxay doorteen qowlkaas waa qowlka jumhuurta raajixa qowl kaluu sheega halkan marka saddex qowle masala ku jirta qowl dhahaya fawr ma faa-ideeya amarku qowl dhahaya fawr wuu faa-ideeya waa qowlka jumhuurta qowl saddexaad oo le fawr iyo taraaqi midna ma tus amarku qowl saddexaad halkan ku sheega wakhtaara waxay doorteen daa'ifatun koox kooxdaasoo min muxaqiqi lusuuliyiin usuuliyiinta muxaqiqiintooda ka mid ah ana alamra amarka amarka almutlaqa la itlaaqay laa yaqtadii ma keeno fawran dadejin walaa jawaasa taraaqin dibdhig waxa weyan banaanashaysan ma keeno oo muxuu keenee wa inamaa wax kale ma ahan yadullu wuxuu tusaa calaa mujaradi maahiyati lma'muuri bihi shayga lays amray xaqiiqadiis oo kaliya shaygaas in lagaa doonaayo uu tusaa ma haddee lagaa doonaya ma dibaad u dhigi kartaa maba ka hadlaya yidhi amarku calaamado kale loo fiiriyaa yidhi min gayri tacarudin isagoon u banbixin amarku lizamaani waqtiga la samayna in horey laga sameeyo iyo in dib loo dhigo amarku uma banbixinay yidhahdeen walfawru degdegta awi taraaqi dibdhiga yudlabaani waxaa laga dalbaho laga raadinaa min daliilin khaarijiyin daliil ka baxsan amarka yidhahdeen daliil kale a loo rabaa walaa yadkhulu soo geli maa fi lmas'alati mas'alada mas'alada alma'muuri bihi lays amray calaa weji tawsiicin waasicin wejgeed amarkan la leeyahay fawruu keenaa mase taraaqiyuu keenaa ka mid maahan amarka laysku amray si waasicin ah si waasicin waxaa loola jeedaa waxaa lagugu yidhi maalan waqtigaas laga bilaabo ilaa waqtigaas shaygaas samee khalaas mar haddii waxa weyan waqti loo xadiday meeluu ka bilowda meeluu ku dhammaada leh kaas haddee dhib male waqtigaas loo xadiday awalkiisa iyo dhexdiisa iyo aakhirkiisa kaas hartaad ku samayna maahan kan laga hadla kaasoo kale sida shanta salaadood oo kaleba shanta salaad mogta waqtiyaa loo sameeyey waqtigaas awalkiisa waa ku tukan kartaa dhexdana waa ugu tukan kartaa akhirka waa ugu tukan kartaa awalkaana fadli badan salaadaha marka cishaha laga reebo cishaha isagaa haddaan waxa weyan dadku ku dhibtoonayn dibdhiga ayaa u ajar badan cishaha wadalika mithaalkii ka salaati duhri waa salaada duhur oo kale fa inahu shaaniye yajuusu waxaa bannaan ficluhu ficlu ma'muuri bihi shayga lays amray oo laysku amray calaa weji tawsiic shaygaas in la sameeyo ayaa bannaan fii wali lwaqti waqtiga awalkiisa haddii waqtigaas awalkaas ka bilow ilaa aakhirkaas samee lagu yidhaahdo waxaa bannaan in awalka lagu sameeyo wa wasadihi waqtiga dhexdiisa in lagu sameeyaa bannaan wa aakhirihi waqtiga aakhirkiisa in lagu sameeyaa bannaan walaa yalzamu laasim maahan iiqaacuhu ma'muuru bihigii in la rido fii awalilwaqti waqtiga awalkiisa in la ridoo la sameeya laasim maahan cinda alqaa'ilin xataa culummada dhahayda biana alamra amarka almutlaqa la itlaaqay yaqtadi lfawra fawru keena xataa culummadii dhahayday xataa ma qabaan amarka oo laysku amray calaa wejhi tawsiic asaga awelka waqtigaa lagu samey ma qabaan oo macnaha waa waajib ma qabaan sidaas darteeda salaada duhur waxa weeyaan qofka sida u fadli badan waa awelka inuu ka tukado haddaan kulayl aada u daranu jirin laakiin hadduu dhexda ka tukado laftirkeeda ma dambaabin haddii lagama hadlayo ninkii ragga ahaa oo loo adimay salaada oo jamaacada inuu taga ay waajibka ku aheed inuu jamaacadii ka haro laga hadlima jamaacada iyada ragga waajibay ku tahay haddii la adimo salaada oo awelka laga tukana inuu taga raggii waajibay ku tahay dib iskama le laakiin maalan adiga hadda meel miyihaad joogta oo kale kaligaata cid kugu jamaacaysada male awelka inaad ka tukataa salaada waa ku ajir badanta dhexda haddaad ku tukatana wax dembiga kusoo gaari maaya haddaad waqtigiioo jiro aakhira ka tukatana ku dambaabi maydi taasoo kalea laga hadlaya wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina maxamed